الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحسوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة طلاق مدنية يا أيها النبي نبي الله إذا طلقتم النساء هوينك هدات فريسان فطلقوهن فرا لعدتهن عددooda ku fura وأحصوا العدة عدada kooba macnaa tiriya oo ilaaliya wattaquu llaha ilaahay ka baqa rabbakum rabbigiinaha laa tukhrijuuhunna haweenkii aada furteen ha ka saarina min buyuutihinna guryahooda ha ka saarina gurigoodii bay ku cidda tirsanay kayaadhe guryahooda ha ka saarina walaa yakhrujna ayaguna yaysan bixin ilaa an yaatiina inay la yimaadaan mooyaane bifaaxishatin mubayina faaxisho cad xumaan cad inay la yimaadaan mooyaane markaa waa laga saaraya guriga wa tilka taas xuduudullah ilaahay xuduudiisi weeye uu idiin xadeeye waman yatacadda xuduud allah xuduudda ilaahay qofkii gudbo oo axkaamta ilaahay uu jideeyey khilaafo faqad dalama nafsah naftiisii buu dulmiyey dulmi buu ku dhacay oo wuu dembaabay laa tadri ma ogid nabi allow lacala allaha yuxdisu bacda dalika amra lacala allaha ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay yuxdisu inuu soo darisiinayo bacda daalika furniinka bacdigeed amran oo inuu sawjkii isbedelaa laga yaabaayo qalbigiisii uu jeceel galo oo uu isbedelo markaa oo gabadhii uu soo ceshadaa laga yaabaa suuradda inteeda badan waxay ka waramaysaa axkaamta yacni dumarku ay leeyihiin ama qoyska axkaamtiisa furniinka sida yacni wax loo furayo iyo ciddada ay dumarku gelayaan markii la furo ama haddii laga dhinto ciddada dumarku ay gelayaan iyo aayaddu inteeda badan ka warramaysa waxaa kaloo ay yacni suuraddu nooga warrami doontaa suuraddu inteeda badan axkaamtaasi ka warramaysaa ee waa usrada iyo yacni reerka axkaamtiisa ka warramaysaa nafaqada iyo kolay suuraddu ka hadli doontaa dumarka la nafaqaynayo waay waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala la khidaabay oo u yeeray nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha nabiyu idaa dalaqtum nisaa rasuulkaa loo nideeyey xukunkiina caam baa laga dhigay oo haddaad furaysaan dumarkii baa leeyihi lanna nabigu calayhi salaatu wasalaam yacni ummadda rasuulkeedii weeye kii ugu khayr badnaa ilaahay usoo diray weeyaan marka asagaa loo yeeray khidaabkana ummadoo dhan baa loo jeediyo haddaad furaysaan baa leeyihi gabdhihii haddaad furaysaan marka idaa dallaqtum nisaa macnaheeda waxa weeye idaa aradtum haddaad doontaan ah, haween dalaaqahunna furniinkoodii haddaad doontaan wey. markaad doontaan adinkoo wixii og oo waktigii iyo wax walbaba adigoo caadiya inaad wax furtaan la doonaya la doonaya waa markaas yaa ayuha nabiyu nabi allow idaa dallaqtum nisaaa haweenkii haddaad furaysaan ee idaa aradtum dalaaqahunna haweenkii furniinkoodii haddaad doontaan fadalliquuhunna fura dumarkii fura liciddatihinna ciddadoodii ku fura oo dumarka ciddadooda ku fura waa maxay dalaaqu laba qaybood buu noqonayaa dumarka la furayana way kala dumi doonaan ayaguna markii jaanibka ciddada loo fiiriyo markii la furo dalaaqu laba qaybood weeye sunni iyo bidci baa la yidhaah dalaaq wanaagsan oo sharci ahoo haddii yacnii ay qofka sabab ku kalifto inay markaa reerkii wada dhaqmi waayaan inuu furo waa ilaahay waddo u jiday labada qof marka ay kala tagaan marka laakiin furniinkaas asaga ah markaad doonayso inaad wax furto wakti wanaagsan ee waktigii sharcigu amraya inaad furtaa gabadhii la doonaya dalaaq sunni ah la yidhahdaa waa dalaaqa wanaagsan waa maxay labuu markaa dalaaqa wanaagsan xumbaarsan yahay mid waa mida waktiga gabadha aad furaysa waad ilaalinaysaayo daahir gabdhaha waxaa loo kala qaadaya kuwa dhiigga ku dhacaya kuwana dhiigga ku dhacay ama mid uur leh iyo mid aan uur lahayn marka hore waxaa loo kala qaadaya mid uur leh iyo mid aan uur lahayn gabdhahaan uurka lahayn haddana labay noqon doona mid dhiig ku dhacayo iyo midaan dhiig ku dhacaynin oo midaan dhiigga ku dhacaynin dhiiggiiba way ka weynaatay way dhaaftay ama way yar tahayoo weli dhiigga maysa gaarin xaaskaaga qabta waa way- weli way yar tahayoo dhiigba kuma dhicin labada qaybood baynu dumarka dhiiggu ku dhacayo markii la furayo waktiga sharcigu amraye lagu furayo waxa weeyaan markii dhiiggu intuu ku dhaco ay ka qabaysato daahirkaasna uuna ninku kula seexanin oo ayna is arag haddaad doonaysa inaad furto ayadoo gabadhii dhiig ka qabaysatay aadana la seexanin baa la doonaya inaad furto marka dahr duhrigaasaa loo bilaabaya ciddadii baa uga bilaabanaysa kow laba qabaysoo kale markay qabaysato waa ciddadeedii way go-aysaa gabadha yani inay ciddada ku dheeraanin baa la doonaya haddii ay tahay mid weyn oo aan dhiigba ku dhacaynin ama mid yar oo aan dhiig gaarin weli waa sakiiro dhiigba ma gaarin ama waa xaamil oo uur bay leedahay taa iyada wax dhibaataa ma leh waktigaa rabtaa iska furi kartaa ana iyado bil unbay ku ku ciddo tirsan doonaa tanna uurka ana uurka unbay ku ciddo tirsan gabadhi marka dhiigga ku dhacayay ayadoo dhiig qabto ama daahir intay kasoo qabaysatay ninkii aada is arkeen oo la seexatay kadib la furo taas way midda la diiday waa dalaaq waktigaas wakti ku haboon maaha gabadha in la furo dalaaq wuu dhacaya laakiin waa dalaaq bidciha la yidhaahdayo xagga sharciga ma fiicna wey gabadhii baad ciddadii ku- lagu dheereeyey markaa oo duhrigaas ayadaa loo xisaabi maayo markuu dhiig kale ku dhaco dhiiggaas ay ka qabaysato duhrigaa dambaa kow loo dhahaya taa waa dhinaca ciddada waa in la fiiriyo ka labaad waxa weeye dalaaqa markuu gabadha qof ninku furayo dalaaqa rijcigaha fiican inuu laba ku furo ama hal ku furo hal ama labo saddexda inuu israaciyo waa laga fiican yahay dalaaqa baa-inka baa-inaa la yidhaha gabadha saddex haddii lagu furo way baa-inaysaa marka saddex haddii gabadhii lagu furo hadhow meel laga soo noqdo male lacalla laa tadri lacala allaha yuxdisu bacda dalika amran hadday wax isbedelaan hadhow oo labadoodiiba arrintii ay ka soo noqdaan xagee loo noqonaya saddex dalqadood haddii meesha lagu rido marka labada dhinacba sida fiican waxa weeye waktigana la ilaaliyo cadadka dalaaqana la ilaaliyo kaasaa la doonaya kaasaa ilaahay lagu amraya subxaana wa axsul ciddata ciddada kooba gabdhaha ciddadooda fiiriya oo ciddada tirinta la tirinayo la ilaalinayo faa'iidadeedu waa maxay faa'iidadeedu waxa weeye gabadhii rajciyay ahayd oo dalqada ma labaad ku furtay haddaad rabto inaad soo celiso ciddadii waktigeedii baad la socotaa intayna ciddadu dhammaanin baad raba inaad soo celiso gabadha markuu ninku hal ku furo ama laba ku furo laba faa'iidu leeya uu helaya hadhow mid waa bide hadday isbedelaan intayna ciddada ka bixin buu soo ceshan karaa gabadhi gabadhi wuu soo ceshanaya rajciya la yidhaha wuu soo ceshanaya faa'iidada labaad waxa weeye hadduu soo ceshan waayo oo uu shib ka yidhaahdo ilaa ay ciddadu dhammaato way furmi labadii dalqadood ama halka dalqadood u dhignaana way dhacaysaa faa'iidada uu helaya waa maxay hadhow hadday rabaan haddana nikaax jadiida loo samayn karaa iyadoo nin kala guursanin gabadhu markay rajciye ahay labadaa faa'iiday leedahay markii saddex markii hal ama laba lagu furo saddexda aan la israacin laakiin hadduu saddexda israaciyo waxna ma soo celin karo gabadha mana nikaaxsan karo inay nin kala soo marto mooyaane xataa tankixa zawjan kayraha waa inay nin kala guursato oo ninkii is arkaan oo markaa haddana uu furo oo ninkii ciddadeedii ka dhammaato markaa kadib bay soo noqon karaa waa tacab wey markaa waa kala tageen soo ma marka waa in la ilaaliyo marka hore waktiga la ilaaliyaa la doonaya ninka islaantiisa uu furayaa saddex buu ku furayaa sheeko waxaan idhi saddex baad qabtaa maxaan sameeyaa hadda waxaad samaynaysa male inta ka bax gabadha saddex baad qabtaa maad oran saddex baad furin haa dee marka hore aad rabay inaad ilaahay ka baqdaa la doonaya soo ma ilaahay muxuu leeyahay wattaqu llaha rabbakum rabbigiin ka baqa waman yataqi llaaha yajcal lahu makhrajan qofka ilaahay ka baqo makhraj buu helayaa dee cabsida ilaahay baa kugu yar markaad wax samaynaysa waxaa la doonayaa adoo cabsi ilaahay kugu jirta inaad wax samayso nidaamka ilaaliso taa waa furniinka wey gabadha markii dhiigu ku dhacayo weeye marka markii laga hadlayo axkaamta xagga ciddada oo yacni waktiga lagu furaayo waa midda dhiigu ku dhacayo midaan dhiigu ku dhacaynin ama yar ama weynaatay oo aan dhiigu ku dhacaynin taa iyadoo dhibaato ma laho waktigii la furaba waa iyada caadi wey bil unbaa loo tira saddex bilood unbaa loo tira islaanta weyn iyo gabadha yartaas kayrada aan weli dhiigi gaarin midda uur kale ayadoo ama hala furo ama halaga dhintee gabadha uur kale uurka unbay ku cidda tirsani maantaa la furay galabta hadday dhasho ciddadeedii way go-day gabadha uurka ayada xaamiladu ciddadeedu waa wadculxamli un uurka dejintiisa hadduu doono iyadoo uurna dhiig ha ku dhaco hadduu doono yani ninkeeda hala seexdo ayada uurkeeda unbaa la fiirin taa ayada wax dhibaataa male wey dee uurku hadduu markaa yaraana muddadeedu way dheeraan inay sugto wey ilaa ay ka dhasho haddii uurkeedu dhowaana way dhali rabtayna markii hore ka dhashaba ciddadeeda waa go-on gabadha uur kale wataa midaan dhiiga ku dhacaynin ama yar ama weyna ayada bilo unbaa loo fiirin ayaduna wax dhibaataa male wa laa tukhrijuuhunna min buyuutihina walaa yakhrujna ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayina taana gabdhaha markii la furo gabadha markii la furo cidday geli waxaa waajiba gurigeeda inay ku ciddo tirsato gurigeeda inay ku ciddo tirsato gabadhu markay rajciyo tahay oo hal dalqad lagu furo ama laba dalqad lagu furo xukmu zawjay qabtaa weli zawjanimadaa zawjanimadii xaaskaagii ahayd bay weli ku jirtaa suknana way leedahay guri bay leedahay nafaqana way leedahay yani weli zawja yani xukunkii zawjanimaday ku jirtaay gabadha rajciyadaa wey dalqad lagu furay ama laba lagu furo ayadoo ciddadii weli ku jirto rajciga ahayd ku jirto hadduu ninku dhinto way dhexlaysaa ayada hadday dhimatona wuu dhaxli labadii calaaqadii weli ma go-in waxbaa ka dhiman midda rajciyada marka taa nafaqana way leedahay gurina weylaan midda saddexda lagu furay taa iyadu waxay leedahay un guri bay leedahay ilaa intay ciddada ka dhammaysanaysaa guriga loo daynaya gurigii ninka hadduu gurigu leeyahayna gurigii ka saari maayo hadduu gurigu kiro ahaana kirada inuu ka bixiyo waa ilaa ciddada ka baxayso laakiin nafaqa ma leh biilkuguma leh ayadoo ha isbisho Ah, laakiin adigu guriga umaad ka bixini sukna unbay leedahay guriga ha ka saarina ilaahay laa tukhrijuhuna min buyuutihin walaa yakhruju culimmada qaar baa waxay qabaan gurina male biilna male labadu midna male leanna waa waxa dhexdiina yaalla uma jira waa kala adkatane amarad saddexda lagu furo laakiin siday u badan yihiin culimmadu waxa weye raajixa waxay leedahay guri bay leedahay nafaqa male ilaa inay uur tahay mooyaane gabadha saddexda lagu furay hadday uur leedahay nafaqay yeelan ana uur bay ku leedahay guri bay leedahay intay ciddada ku tirsato nafaqana way leedahay la-anna xaamilo weeye uur bay ku leedahay waana la nafaqaynaya marka gabadha inay guriga ka baxdo lama ogolo laga saari maayo guriga laga saari maayo inay ayadu ka baxdana lama ogolo waa inay gurigeedii ku ciddo tirsato ilaa inay waxay u baahan tahay oo wax usoo qabanaya uusan jirin daruura u baxaysa mooyaane waxay soo iibsanayso waxay yani soo qabsanayso haddaan cid kale usoo adeegaysa jirin waa loo ogolya markaa inay suuqa wax ka soo gadato laakiin ayadoo u baahnayn inay meelaheeda iska wareegto iska safarto ama iska baxdo lama ogolo taa waa dembi hadday dembiga ku dhacdo orantag baa leeyahay dembigii faaxishada abaa yani mufasiriinta qaar waxay ku fasirayaan waa hadday iska baxdo ayadii iyadoo ciddadii ku jirto bixitaan ayna u baahnayn oo ayna suuq wax ka soo gadanaynin oo waxay u baahan tahay qof soo qabanayaysa jirin aysan u bixin ay iska baxdo taas de caasi bay noqotay ay iska baxdo Ah, si ay uga baxday waa gurigi ama xumaan bay ku dhacday oo dembi bay ku dhacday faaxishadu waa zino dembi bay ku dhacday markaana dee waa laga saarayaa gurigoo xaddi baa laga oofinayaayo xumaan bay ku dhacday waxaa tafsiir saddexaada ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayina marka horeba islaamku ulul bay ahayd carab dheere markii la furay ninkii iyo reerkiisii bay la colowday ya qaraabatu zawj maba arki karto Ah, carabkeedaa dheer marka waa laga waa laga saaraya guriga waa laga saaraya laanna kuma noolaan karte sooma dimaashii uu colaa timid ay sababahaasunbaa guriga looga saari karaa laakiin haddaan sababtaa dhicin gurigeedii bay ku cidda tirsanaysaa kama baxayso وتلك حدود الله حدود إلهي و ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه qofkii xaddaa gudbo oo ninkii baa gabadhii gurigii ka saaraya iyadoon dhibaato samayna ciddadii la rabay wixii lagu lahaa muunsa samaynin dembi buu galay gabadhii baa bilaa idan iska baxday waktigii iyadoon ciddadii la rabay inay gurigeeda ku ciditirsato yay ka baxday qofkii xadda gudbo faqad dalama nafsu naftiisii buu dulmiyey baa ilaahay leeyahay yaa ayuha nabiyu nabi allow idaa dallaqtum nnisaa haweenkii haddaad furaysaan fadalliquuhunna fura licidatihinna haweenka ciddada loo fiirinayo waa gabadha ninku markuu guursaday uu la seexday oo is arkeen wey gabadha la furay qabla dukhuul ayadoon la is arag waa lagu nikaaxay ayagoo weli is arag buu furay taa falaa ciddata caleyha ciddaba male taa iyadu markii la furaba horey ka dhaqaaqaysa ninkay rabtay hore ka guursani Ah, gabadha haddayba ninku is arkin wey fadalliquuhunna liciddatihinna ciddadoodii ku fura gabdhaha wa axsul ciddata ciddadana kooba oo ilaaliya ciddada yacni tiriya si gabdhaha yacni gurigoodii eh, nafaqadoodii eh, inay ciddadii waktiga ay ku jiceen hadday rajciyo tahay si waktigooda loola socdo ciddada ilaaliya ilahay waaxsul wa axsul cidda ciddada tiriya oo ilaaliya sababta aayaddu kusoo degtay waxaa la yidhahdaa waxay cabdullaahi binu cumar binu khadaab cumar binu khadaab cabdullaahi binu cumar baa xaaskiisii furay iyadoo dhiig qabto iyadoo xayl qabto dhiig qabtuu furay sayid cumar baa nabiga u tegey sala allahu calayhi wasalam ninkii cabdullaahiga sidaasuu sameeyey gabadhii dhiig qabtuu furay maxaa xukunkeedu noqonaya rasuulka wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam amar falyuraajixha gabadha ha soo celiyo yacni waxa dalaaqa uu ku furay rajci buu ahaa hal ama labo marka wuxuu rasuulku ku yidhi amar ha soo celiye waa rajciyo marka لأن وقتك وفري بقى waxay tahay gabadha iyadoo dhiig qabto ama ama daahir oo intay ka soo qabaysatay ninkii ay isla seexdaan ciidadii baa ku dheeraan baan niri wadaaq bidciga soo ma marka ha soo celiyo markuu soo celiyo marka kadib ee markuu dhiig kala ku dhaco oo ay ka qabaysato haddana dhiig kala ku dhaco ay ka qabaysato hadduu doono markaas ha furo iyadoo daahira oo uusan taabanin ama ha iska haysta si u soo ceshtay haddayba heshiiyaan ha iska haysta dee xaaskiisa ha iska haysta saasuu markaa rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam marka gabadh iyadoo dhiig qabta haddii la furo inay furmayso xadiidka laftiisu cadaynaya waa bukhaari xadiidka wey amar falyuraajichaa buu rasuulku yidhi cabdullaahi u sheeg ha soo celiyo gabadha marka ha soo celiyo falyuraajichaa way lafdiga xadiidka bukhaari falyuraajichaa ha soo celiyo marka maxaa la soo celiyaa gabar la furay sooma markii la furo yaa la soo celiyaa haddayna furmin oo gabadhaada dhiig qabta ma furmi karta haddii la yidhaah oo ayna furmin wuxuu odhan lahaa kama furno odhan lahaa nabiga alayhi salatu wasalaam nin gabadha isagoo iyadu dhiig qabtuu furay miya cabdullaahi haa u sheeg ma furna gabadhu laakiin wuxuu yidhi nabigu alayhi salaatu wasalaam ha soo celiyo markaa kadib ha furo hadduu rabo markay la markay dhiigga kale ka qabaysato iyadoo daahira marka gabar xayl qabto ama dhiiggii caadada ahayd qabto dalaaqu inuu ku dhacaya xadiidka yani laga fahmaya mufasiriinta dhammaantood yani muxadisiintuna sidaasay leeyihiin yani dalaaqu wuu dhacayaa laakiin waktiga ma aha waktigii yani munaasab ku ahaa gabadha in la furo leanna ciddadii baa ku dheeraanaysa ciddadii baa ku dheeraanaysa marka waa qowl aan jirin gabadhii iyadoo dhiig qabta haddii la furo ma furmayso waa khalad wey taas wax jira maaha kaas يعني حديث لفديس وارك سان وي اه حديث البخاري لفديس واسدا وي سو يعني امرها سو عشده وي مركا واتقوا الله إلهي كبغى ربكم ربكينها لا تخرجوهن قبلها كسارهن من بيوتهن غريهودا كسارهن غريهودا كسارهن gabadhi baa guriga loo idaafeeyay guriga ninkaale gabadhi baa loo yani loo tiiriyay guryahooda ha ka saarina laana way degan tahay gabadhu oo ninka markii guryo leeyahay gurigaas waa gurigii heblo waa gurigii heblaa laleeyahay gabadhaa lagu magacaabaya laana guriga iyadaa degan marxaba marka guriga hadduu ninka leeyahay kama saarayo inuu ilaa ciddada ka dhammaysato u daynaya hadduu kiro yahay inuu kirada ka bixiyo way inuu kirada ka bixiyo way ama gurigaas haddii laga saaro mid kale ugu kireeyo way laa tukhrijuuhunna ha ka saarina min buyuutihinna walaa yakhrujna ayaguna yaysa bixin oo inay baxaan lama ogola ilaa ciddada dhamaysa gabadhu gurigeedii bay ku cidda tirsani ilaa in dhibaato kale ay timaado mooyaane hadday meeshu meel cilaa tahay ama yacni cabsi timaado ama wax kaloo dhiba uu ku yimaado meesha waa laga rarayaa meel kalaa la geynaya laakiin waa inay gurigii ku cidda tirsato ninku waa inuu gabadhii gurigii ay ku cidda tirsan lahayd waa inuu asagu dejiyo wey ama uu ka bixiyo kirada wey ilaa an yaatiina inay la yimaadaan mooye bifaaxishatin faaxisho inay la yimaadaan mubayinatin cad dembi cad inay la yimaadaan mooyaan marka waa laga saarayaa dembigaasna faaxishada dee dembi bay ku dhacday oo zinay ku dhacday marka waa la xadayaa oo dee guriga waa laga saaraya oo xaddii baa laga oofinayaa way iska baxday dhibaato kalay samaysay oo ninkii ehelkiisii ayadaa dhib kala dhex maray marka waa laga saaraya markaas marka waa laga saaray watilka taas xuduudullah ilaahay xuduuddiisii weeye uu idiin xadeeyey waman yatacadda xuduud allah xuduudda ilaahay qofkii gudbo oo axkaamta ilaahay aan ilaalinin faqad dalama nafsahu naftiisii buu dulmiyey qofka naftiisa dulmiye dembi buu ku dhacay wuxuu mutaystay in la ciqaabo markaa laa tadrii ma ogin nabi allow lacala allaha ilaahay inuu soo darisiiya laga yaabaa yuxdisu lacala allaha ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay yuxdisu inuu soo darisiinayo bacda dalika amra fii qalbi zawj zawjka qalbigiisi baa laga yaabaa inuu maxabo ku rido isbedelo oo markaa gabadhii uu soo ceshado wey faidaa balaqna ajalahunna faidaa balaqna hadday gaaraan gabdhihii ciday galeen soomaha gabadhii markii la furay ciday gashay faidaa balaqna ajalahunna ajalkooda hadday gaaraan yacni qaarabna markay u dhowaadaan wey ciddadii baa dhow markaa way guyi rabtaa fa amsikuuhunna haysta bimacruufin si wanaagsan kusoo ceshada aw faariquuhunna ama sii daaya oo macnaha shibka dhaha weeye bimacruufin si wanaagsan oo gabadha markay ciddada gasho dalqad baa lagu furay ama labaa lagu furay cidday ku jirtaa saddexdii dhiig ay ka qabaysanaysay sugaysaa hadduu dhiig ku dhacay hadduuna dhiig ku dhacaynina saddexdii bilood bay sugaysaa oo cidday ku jirtaa hadday uur leedahay uur bay intay uurka ka- ka dhalayso way marka ninkaa laga rabaa intayna ciddadu dhammaanin go-aan baa laga rabaa hadduu yacni wax iska bedelo oo ay yacni wanaagsanaadaan soo cesho gabadhi bimacruufin si wanaagsan oo aan dhib ahayn ow faariquuhunna ama sii daaye macnaheedu waa maxay waaba la furay gabadhii de ciddadeeda ha dhammaysatay shibka dha hadday ciddadeedu dhammaatana bas weeye dhibaato kale ha u geynina gabadhi wixii idin- wixii kugu lahayd si yacni hadday kugu lahayd guri iyo biilka ay kugu lahayd si sideedii u nabadgeli ilaa ay ciddadeedii dhammaysato waa macruuf markaa way furmaysaa gabadhii waa si wanaagsan wey faamsikuuhunna bimacruufin aw faariquuhunna bimacruuf waxaa la diidayaa markaa sharciga gabadha inuu ninku soo celiyo asagoo doonayo inuu ku dhibo ragga qaar baa sidaa samaynaya oo gabadhii markay ciddadii gasho ciddadeedii markay u dhammaan rabtuu soo celinaya markaasuu haddana furaya markaas haddana ciddo hor la geli haddana ayaduu ku dhibaya taa waa xaaraan wey sharciga Ah, sharciga waa xaaraan gabadha soo celi si wanaagsan oo macruufa waa haddaad doonaysa markaa inaad dhaqato ood isaa sidaa doonaysa haddii kale soo maaha oo faariquuhuna bimacruuf si wanaagsan gabadha usii daayay marka وأشهدوا ذوي عدل منكم وأشهدوا مرخاتي قلية ذوي عدل لبع عدالة صاحبة أو منكم أنك مؤمنين تا إذن كاملة وأما حيوها عدالة الله سميني رجعي إيا طلاقا لبضوه كوانا مركات فريسو مرخاتي أسمين مركات سوء عشان سنة مرخاتي أسمين سي أن مرم بأوي مالين آه marka gabadhii markuu furayo waa inuu u sheego laba qof oo cadaalada ugu sheego gabadhii dalqad baan ku furay labaan ku furay waa inuu yidhaha waa markhaati geliy hadha wax lagu murmaayo ma jiro markhaati beeda markhaatigii baa ka markhaati kacayada markuu soo ceshanayana maxaa la doonayaa laba qof oo caadiliin uu u yeeraya wanaagsan gabadhii waan soo ceshaday xaaskaygii waan soo ceshaday inuu la raba ama nikaaxaygii baan usu- ku soo celiyey rajciyada macnaheedu waxaa weeye ah, raajactu zawjatii xaaskaygii baan soo ceshaday inaad dhahdo way labana markhaati aan u yeer xaaskaygii waan soo celiyey oo nikaaxaygii baan ku soo ceshaday waa soo ceshaday markaa labana haddaa markhaati gelaysa bas wey markhaatigaasaa la doonaya dadka khal- dadka khaladkay sameeyaan maanta mataqaan qof qofku yacni gabadha markii hal lagu furaa ma laguma lagu furo waa la soo ceshadaa buu maqlay haddii ceshiinadu waxay u baahan tahay lafdi bay leedahay macnay leedahay markhaati bay u baahan tahay uu kuu imaanaya sheekh gabadhi waan furay labaan ku furay markay xoogaa ka soo wareegtay rajacatu baan eri taas rajiye miya Ah, rajacatu baan eri wuu iska leeyahay rajacatu baan eri ma aha wax laguma soo ceshado ya ya marxaba rajactu baan eri rajactu macnaheedu waa noqday wey mowt waa noqday de waa noqday ma gabar waa lagu soo ceshadaa Ah, ya xaaskii baan soo ceshaday inaad dhahdaan raa mowt maxaa la rabaa nin culum ah inuu tago gabadhi waan furay inaan soo ceshadaan doonaya maxaan idhaahdaa markhaatina u yeelaa la doonaya marka waxaa loo sheegaya lafdiga wanaagsan oo wax ku soo ceshanaya Ah, taasaa la doonaya waa inaa markhaatigaa u yeesho wey waashhiduu markhaati geliya rajciya rajcigii iyo dalaaqii labaduba markaad gabadha soo ceshanayso iyo markaad furayso dhawey cadlin laba cadaalad u saaxiib oo minkum adinka idinka mid a waaqiimu shahaadata lilah culimada qaar waxay leeyihiin hal waa ku filan yahay hal qof haddaad markhaati geliso waa ku filan yahay waaqiimu shahaadata shahaadada ooga yacni guta lilaahi ilaahay u guta shuhaadadii baa lala hadlaya marka labadii markhaatiga ahayd hadhow hadday labadii qof isqabsadaan oo ay gabadha tiraahdo wax lay soo celiya ma jiro ninkuna yidhahdo waan ku soo celiyey ama ninka uu yidhahdo kuuma soo celin gabadha ay tiri waa soo celisay hadday isku qabsadaan ama furniinka isku qabsadaan labadii markhaatigii waxaa la rabaa inay markhaatiga gutaan wey laanna waa waajib inaad markhaatida gudato wey waxbaad markhaati ka ahayd ilaahay dartii inaad u gudataa la doonaya waxaana la xasan markhaati ka tira waaqiimu shahaadata shahaadada guta oo yani oga weeye lilaahi liajli lah ilahay dartii ذلكم كيناسا يوعد به ليكو عدنيا إن أحكامتها إلهي قادتان أود إلى لسان من قف بلغو عدنيا كان هذا يؤمن بالله إلهي مد رميني واليوم الآخر وقفك إيمان كلا ده قفك إيمان كلا إلهي عبسيه سدريمي أحكامته إلهي إنه راعنا واجب يكتا ومن يتق الله إلهي قفك كبقه يجعل له إلهي وحوية لي مخرجا مخرج با إلهي ويا لي قفك مركو إلهي كبقه أرين كستو كنت ما دو مخرج با إلهي وسميني مخرج با إلهي وسميني مركو قبرك فرايي إنه إلهي كبقى لدونيا arrin kastoo ku timaado haddii uu yani wax kastoo dhibaato ku yimaado hadduu cabsida ilaahay ilaahay ka cabsado ilaahayna u laabto ilaahay tala saarto makhraj baa ilaahay siinaya meeluu ka baxo laakiin haddaadan ilaahay ka cabsanin makhraj ma helaysa cabdullaahi bin cabaas yaa nin u yimid wuxuu yidhi xaaskaygii baan furay boqol jeer baan furay waxaan idhi buu yidhi boqol jeer baad iga furan bal ka war gabadha saddex dalqadood buu ku qabaa soma ninku saddex dalood muqabanin ku qaba soma markaas wuxuu leeyahay boqol jeer baan wuxuu yidhi cabdullahi bin cabaas saddex baad gabadhaadii ku furtay boqol haddii saddex laga rabay maqaa soo haray sagaashan iyo toddoba sooma ilaahay wuxuu yidhi walaa tattakhiduu aayaati husu-an sagaashan iyo toddobada kalena ilaahay aayaadkiisi baad ku jeejeesaysay intaas maba ku qabtay gabadha seed boqol ugu furi kartaa markaas intaanaan kugu furay boqol wad leedahay boqol miyaad ku qabtaa ilaahay aayaadkiisii baad ku jeejeestay ilaahay wuxuu yidhi waman yataqi illaaha yajcal lahu makhrajan ilaahay qofkii ka baxo ka baqo makhraj buu helayaa yacni dhibkii ku yimid meel uu uga baxo ilaahay kamaada baqin xaaskaagii way furantay saddexdii bay kaaga furantay wax kuu yaalana ma jiro odhanta kaba maxaa yeele ilaahay kamaada baqin inaad yacni gabadhii bal saddexdeeda ku furtaaba leeyahay saddexdaa israacini lagu lahaay marka boqol baa tiri soo ma ilaahay aayaadkiisi baad istihiisa ka dhigtay waa dheeldheel iyo jeesjees baad ka dhigatay waa dembi aada u weyn wey dembi aada u weyn qofku inuu is ilaaliyaa la doonaya waman yattaqi illaha qofku ilaahay ka baqo yajcal lahu wuxuu u yeelayaa makhrajan meeluu ka baxo wayarsuquhu ilaahay wuu irsaaqayaa min xaysu laa yaxtasib meel uusan malaysanaynin baa ilaahay ka irsaaqaya haddaad ilaahay ka cabsato meel aadan u malaynaynin buu risqi kaaga imaanaya waman yatawakal cala allah ilaahay qofkii tala saarto oo ilaahay ku kalsoonaado fa huwa ilaahay xasbuhu kaafigiisa wey ilaahay wuu ku filan yahay man tawakala cala allahi kafaah buu rasuul yiri calayhi salaatu wasalaam ilaahay qofkii tala saarto ilaahay waa ku filan yahay wey alaysa allaahu bikaafin cabda ilaahay miyuuna addoonkiisa ku filnay ilaahay addoonkiisa waa ku filnaya haddaad ilaahay tala saarato wax walbaba aad u tala saarato arrimahaaga o dhan ilaahay wuu kugu filan yahay Ah, wuu kugu filan yahay Ah, wuu ku kaafinayaa waxaad u baahantaho dhanna wuu ku siinayaa waman yatawakal cala allah ilaahay qofkii tala saarto fa huwa xasbu ayaddu waxay kusoo degtay baa layidhaha coof binu malik ninkii la odhan jiray alashjaci rasuulku u yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulka ilaahay wiil anigu aan- wiilkayga anigu aan dhalay baa gaaladii qafaasheen inuu nool yahay iyo in la dilay midna ka moogi waa murugsannahay aniga iyo wiilka hooyadiis xaaskii wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay ka baqo oo iska sabra waxaan idin farayaa sabar baan idin farayaa waxaad kaloo badisaan min qowli laa xawla walaa quwata ila billaah kelimadaana badiya sabra oo ilaahay ka baqa laa xawla walaa quwata ila billahi alcaliy alcadiimna badiya bas dee amarkii rasuulkay qaateen calayhi salaatu wasalaam wax yar kadib wiilkii oo iska socda oo ari fara badan wataa yimid xabsi buu ku jiray wiilkii waa la hayay gaaladii unbaa iska hilmaantay tartiib unbaa xabsiga uga soo baxay soo dhin arag wixii wax waardeynayoo dhan iyo mid waxa meel arag ari ay lahaayeen gaaladu fara badan afar kun bay ku sheegayaan mufasiriintu afar kunoo neef oo ari asagoo wato ayuu yimid marka asagoo na- wiilkii oo nabad qabo risqina wata wey marka ma aysan umalaynaynin Ah, waman yataqi illaaha yajcal lahu makhrajan wayarsuqu min xaysu laa yaxtasib wiilkii as- ma isagoo nool ma la heli doonaa mise wuu- waa la dili doonaa unbayba ka fikirayeen laakiin wiilka qafaalashada wiilka la qafaashay baaba ilaahay risqiidu ku siin doonaa marna laguma fikirayni wey rasuulku markaa u tegey calayhi salaatu wasalaam arrintiibuu u sheegay wuxuu yidhi rasuulka ilaahay wiilka asagoo nabad uhu yimid afar kunoo neefoo ari aan ugu wada arigum xalaal buu noo yahay nacam buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xalaal buu idin yahay cuna arig Ah, dee qani bayba noqdeen afar kunoo ariga heleen sooma Ah. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله إله قفك تلسارت فهو حسب إله وكفله إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا إن الله إله بالغ أمره أمر كيسا كي قار يوم يعني بالغ أمره أمره يعني قضاه وحكمه هو وحال وحو إله حكمه وفلنا يا عندك ما علن كرتوي إن الله إلهي baaliqu amri la yidhaahdo idaafo la akhri lasoo idaafay amarkiisa mid gaarayo yani wuxuu fuliyo asaga doonay Ah, maa araadahu waqadaa ilaahay wuu gaarayaa cidna kama celin karto qiro labaad waxa weeye in allaha ilaahay baaliqun amrahu ilaahay in allaha ilaahay baaliqun kii gaarayo weeye amrahu amarkiisa ee qadaahu wa xukmuhu cidna kama celin karta weye. wuxuu doono wuu fulinaya qad jacala allaahu ilaahay wuu yeelay likulli shayin shay la arka qadran ajalan iyo wanihaayatan baa ilaah u yeelay wax la arka qadar buu leeyahay waqti uu dhammaanay hadday dhibaato jirto dhibaatada waqti bay leedahay haddii yacni wanaag jiro wanaagku waqti buu leeyahay yacni wax la arka ilaahay wuxuu u sameeyey qadran wa ajalan wa Ah, ajal baa ilaahay u sameeyey qad jacala allaahu ilaahay wuu yeelay likulli shayin shay kasto qadran ajal baa ilaahay u sameeyey wanihaayatan wa والله إن يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله إن لم يحض قبله عددودي markii laga hadlay oo gabadhi dhiiga ku dhacay xaylku ku dhiigu ku dhacay hadii ay yani een dalaaqoodi la kala qaaday oo gabadha ayadoo daahira oo dhiigi ka soo qabaysatay haddii la furo oo aan yani lala seexanin zawjkeedu la seexanin dalaaqeedu waa wanaagsan yahay waqti fiican weeye haddii yacni waqtigaa lagu furana dalaaqa xun ayado daahirkaas lagula seexday uu zawjkeeda kula seexday ama iyadoo dhiiggii ku dhex qabto dalaaqeedu waa bidci weeye markii dumarkii laga hadlay ciddadoodii kuwii dhiigga ku dhacay su-aal baa timid markaa oo gabdhihii aan yani waxaa jira dumarkii qaar noocaas aan ku cidda tirsanin ubay ibnu kacab baa rasuulka u yimid oo wuxuu yidhi rasuulka ilaahayo dumarkii waxay leeyihiin qaar ka mid a annagu dee axkaamtan aayaddu sheegtay ciddadaanadii maaha oo yacni islaamihii dhiigga ka baxay dumarkii dhiigga ka baxay ayagoo aan dhiigga ku dhacaynin ee weynaaday iyo gabdhihii yaryaraayoo aan dhiigga ku dhacaynin iyo midii uurka lahayd lafdiga aayadda kumayna dhawaaqin maxaan yani maxay xukunkoodii noqonaya xukunkoodii muxuu noqonaya aayaddaa soo degtay markaa wallaahi haweenkii ya-isna ka quustay minalmaxiida xaylka ka quustay way dhaafeen way weynaadeen dhiig kuma dhaco oo min nisaa'ikum haweenkiini ka mid ah oo iyada haddii la furo tii aan yani dhiigu ku dhacayna haddii la furo in irtabtum haddaad shakiseen oo ciddadoodii ku shakiseen tii urka tii dhiigga ku dhacayn baa laga sheekeeye kuwa aan dhiigga ku dhacaynin ee weynaaday ee dhiigga dhaafay in irtabtum haddaad shakiseen oo ciddadoodii ku shakiseen fa ciddatuhunna ciddadoodu salaatatu ashhurin waa saddex bilood islaanta weyn aan dhiigga ku dhacaynin ayada markii la firo saddex bilood unbay tirsani un wallaahi lam yaxidna kuwii aan weliba dhiig gaarinna kuwa aan weli xaylin macnaha dhiigba kuma dhicin caado ma gaarin waa yaryaryihiin faciddatuhuna alaaa ashhurin ti horey ku xidhan tahay ay ku cadfan tahay wey wallaa in yaisna min almaxiid min nisaa'ikum iyo wallaa in lam yaxidna iyo kuwa aan weliba dhiig gaarin oo dhiigga ku dhicin in irtabtum faciddatuhuna alaaatu ashhurin saddex bilood islaanta weynaatay ee dhiigga dhaaftay saddex bilood unbay ku cidda tirsan gabadha yaroo sakiirada ah oo aan weli dhiig gaarin dhiig kuma dhicin nin bayna leedahay waa la guuriyey waa la aroosay nin bay leedahay welina dhiig kuma dhicin mayna gaarin waa la furay markaas iyadoo weli yaroo dhiigna weli ku dhicin fa ciddatuna alaaa ashhur labada qayboodba yani ciddadoodu waa saddex bilood saddex bilood baa loo tiri un bas midda uurka leh wa ulaatulaxmaali waa wa ulaatulaxmaali kuwii uurka u saaxiibka ahaana ajaluhunna ajalkoodu waa ciddadoodu an yadacna xamlahunna uurka inay dejiyaan midii uurka lahaydna ciddadeedu waa inay dhasho un bas Ah. maalintii la furayba isla saacad kadib ba hadday dhasho ciddadeedii waa go-on markay husho waa la- markaa waa la nikaxsan karaa waxaa uun ninka uun yani la seexanaynin uun- uun arkay ilaa marka ilaa intay daahir ka noqonayso umusha ka baxaysa unbaa la sugaya hadduu markaa dhiigga uu ka dhaco ay qabaysatana waa caadi hadday ilaa afartankii ku gaartana waa in mudda unbuu sugayaa mooyaane markay dhashaba horaa laga nikaxin karaa yani ciddadeedi way go-day duhriga wuxuu ku xiran yahay un isla seexadka ninkeeda ay la seexan lahayd bas ku xiran yahay ama inta ka daahir noqonaysa way marxaba marka mi- gabadha uurka leh ciddadeedu waa intay uurka ka de- ka dhalayso intay uurka ka dejinayso un waman yataqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusra waman yataqi illaaha ilaahay qofkii ka baqo yajcal ilaahay wuu yeelaya lahu asaga min amrihi amarkiisa yusran fudayd baa ilahay uga yeelay qofku hadduu ilaahay ka baqo arrimihiisa oo dhanba fudayd baa ilahay ka dhigay Ah, wax walba ilaahay baa u fududaynaya marka qofku inuu ilaahay ka baqo cabsida ilaahay ilaaliyo dacada ku dadaalo waa loo baahanya ama ragga ha noqdeen ama dumarka ha noqdeen qof kastoo ilaahay ka baqo arrimihiisa fudayd baa ilaahay ka dhigay dhibaato arki maayo laakiin qofku markii uu yani daacada ilaahay ka tago oo wax walba dhibaato ah uu qoorta la galo arrimihiisa oo dhanna wax adag unbay noqonay dhib baa dhib buu ku jiraa daa'iman wey. waxaa jiro gabdha dhiiggii ku dhacaya waktigoodii joog dhiiggii waktigii dhiigga ku dhacaya bay joogaan dhiiggay ma dhiiggii bay weyday gabadhii naag weynaatay oo dhiiggii ka baxdayna maaha waa gabdhihii dhiiggii ku dhacayay marka dhiiggii bay w- weyday see la yeelay gabadhaas waa la furay dhiiggii kuma dhacay yani wayna ku dhici jiray awal wax hadda umay aragtaa dhiiggii baa iska daahay marka way isku khilaafayaan taa culamada culamada qaar waxay leeyihiin sanad bay yani ilaa sagaal bilood bay sugaysaa sagaalkaa bilood markay gaarto inta hadduu dhiiggu ku dhici waayo saddex bilood oo kale ay tirsanaysaa ciddadii waa ka baxday culamada qaar waxay leeyihiin maya gabadhu inay dhiig ku dhacayo oo dhiig lagu xisaabiyo iyo inaan dad kuwii aan dhiigga ku dhacayni oo dhiigga dhaafay ay noqoto labada midunbay noqoni hadduu dhiiggu daaho waa la sugi ilaa uu dhiigga ku dhacayo ilaa intee la sugi ilaa xaddii ay na- ka weynaanaysa oo ka baxaysay dhiigga ka baxaysay dhalmada ka baxaysay ilaa ay gaarto waa la sugi Ha. mar alla markay weynaato unbaa bilo loo tiri intaa inay sugto wey laanna lama xukumi karay culamada qaar saa bay leeyihin xaddu ya-si dhiiggii laga samray oo gabdhuhu markay ee, dhiig kuma dhacayo la leeyahay xad ay ku gaaraan oo ma bad sida qaalibka waxaa leeyahay waa lixdan sano lixdan sano gabadhu markay gaarto may dhiigga ka baxaysaa wixii ka horeeya dhiig waa ku dhici karaa sida u badana qaalibka gabadha kudhaha xaylka waa ku dhacaya marka dee gabadha ilaa ilaa ay ka duqowda hala sugo wey markaa marxaba culimada qaar waxay leeyihin maya taa gabadhii dhib bay ku noqonaysaa sanad unbaa la sugi bas sagaal bilood bay sugi markaana saddex bilood bay eh, eh, tirsanaysaa khalaas weyna bay guursanaysaa Mm. marxaba waman yataqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusra waman yataqi illaaha ilaahay qofkii ka boqo yajcal wuu yeeli lahu asaga min amrihi yusra dalika kaas amrullaahi ilaahay amarkiisii weeye waa xukunkiisi anzalahu ilaykum uu idiin soo dejiyey waman yataqi illah ilaahay qofkii ka baqo yukafir canhu uu dhaafaya sayi'aatihi wa yucdim wuu u weynaynaya lahu asaga ajran thawaabkana u weynaynaya aakhir axkaamta ilaahay soo dejiyey qofku markuu raaco oo diinta ilaahay ku qanco dembi dhaaf buu helayaa oo dembigiisi baa loo dhaafi aakhirana ajir weyn buu helaya dalika kaas amrullah ilaahay amarkiisii weeye anzalahu wuu soo dejiyey ilaykum Ah, yani waa axkaamti ilaahay weye axkaamullah wey axkaamti ilaahay sharcigiisi weeye anzalahu ilaykum wuu idiin soo dejiyey waman yataqi illah ilaahay qofkii ka baqo yukafir wuu dhaafaya canhu xaggiisa sayi'aatihi xumaantiisiibuu u dhaafaya ويعظم إلهي وأوينينيا له منك أجرا وأوينينيا آخرنا أجر بهليا لأن قفك وقف إلهي كبقي شرعي إلهي راعي أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن gabdhaha yacni waa inay gabadhu guriga ku cidda tirsataa la yidhi soo maha guriga ay ku cidda tirsanaysa waa xagee guryaha adinku aada degan tihiin dejiya baa leeyahay guriga adigu gurigii aada deganayd oo awooddaada ah hadduu kiro ahaa guriga yaraay adigu aada lahayd meeshii aada deganayd unbaa lagu leeyahay deji lagu leeyahay gabadha yaa lagu leeyahay askinuuhunna gabdhihii dejiya min xayu sakantum xayu sakantum mintu waa silo yani waa zaaida wey askinuuhunna gabdhihii dejiya xayu meel sakantum adinku aad degantihiin min xayu sakantum xayu sakantum meesha aad degantihiin oo min wujdikum awoodiinna iyo daaqadiinna aw guryaha adinku aad awoodaan oo hadday kiro noqoto iyo hadday guriga adigu aad leedahay ay noqotaba ka adigu aad degantihiin oo awoodiinna ah kaa dejiya walaa tudaaruuhunna gabdhihii ha dhibina litudayiquu calayhinna inaad ciriirisaan oo yacni gabadhii ha dhibina oo ciriiri ha gelinin oo meel aan munaasab hayno meesha adigaa deganaydeen le halkaa deg maxaad u yeelaysaa inay baxdo ayadaa baxday la yidhahda rabtaa ha sabab ha oga dhigina kaa ha dhibina ha ciriirina gabdhihi ciriiri ha gelinina wey. walaa tudaaruuhunna ha dhibina gabdhihii ha dhibina litudayiquu calayhinna inaad cidhiiri gelisaan oy sabab markaa u noqoto inay baxdo wey oo la yidhahda iyadaa baxday markaas wain kunna hadday yihiin ulaati xamlin kuwa uuru saaxiiba faanfiquu calayhinna xataa yadacna xamlahunna gabdhihii gabadhii la furay nafaqadeedii baa laga hadlayaa hadday rajciyo tahay gabadhu hal dalqad ama laba dalqa lagu furay gurina way leedahay yacni nafaqana way leedahay lanna xukunkii zawjanimaday ku jirtaa gabadha ilaa ay ciddadii ka baxayso haddii saddexdii lagu furay waxay leedahay un guri bay leedahay nafaqo ma laha ilaa inay uur leedahay mooyaane hadday uur leedahay waa la nafaqaynaya waa la nafaqaynaya lanna uur bay ku leedahay wain kunna hadday yihiin ulaati xamlin uur kuwa u saaxiiba fa anfiquu calayhina nafaqeeya xataa yadacna ilaa ay dejiyaan xamlahuna uurkooda ilaa ay dejiyaan ilaa ay gabadhi kale fain ardacna lakum fain ardacna lakum hadday idiin nuujinayaan canug faatuuhunna ujuurahun gabadhi waad furtay saddex baad ku furtay uur bay lahayd waad ku nafaqaynaysaa way dhashay canuggii bay haddana kuu nuujinaysaa ujiraa lagaa rabaa canuga adigaa dhale hooyadiisna waad furtee waa lagu hayaa waa lagu nuujinayaa soo ma inaad hujro bixiso way markaa inaad hujro bixi waa inaad tira gabadhi dee waan ku canugii baan kugu biilayaa gabadhan uur kale canuga ku haysa biilka la siinayo dee canugu wuu yar yahay oo iyada naaskeedu nuugayahay biilka iyadaa la siinaya waa hujradeedi soo ma waa inaad biil siiso way gabadh laanna waa lagu nuujinayaa soo ma wain kunna hadday yihiin ulaati xamlin faanfiquu calayhina nafaqeeya xataa yadacna xamlahuna ilaa ay dhalaan fain ardacna lakum marka markay dhasha labay noqon inaad canugii ka qaadato islaan kale u dhiibato tiraa ii nuuji iyo marka inay ayada kuu nuujinayso wey hadday ayada kuu nuujinayso waa inaad ujro bixiso fain ardacna lakum hadday idiin nuujinayaan faatuuhunna ujuurahunna ujradoodii siiya gabdhaha waatamiruu baynakum bimacruufin dhexdiinana macruuf ku mucaamala ilaahay leeyahy shaawiruu bule imaam muqaatil ileey shaawiruu baynakum bimacruuf si wanaaga waay oo gabadhuna lama doonayo inay shadad samayso xadgudud samayso tira canugaagi baan kuu nuujinayaa intaa waa inaad keento lama rabo ninkiina lama rabo inuu qalad sameeyo gabadha yacni inta yacni gabdhaha la siiyo waa inuuna ka yaraynin marka si macruufa la doonaya leanna canuga iyaduna way dhashay watamiruu baynakum ictamiruu yacni tashada oo ku mucaamaltama baynakum dhexdiina waa bayna zawjeyn labadii zawjeynkaa laga hadlaya markaa isqabi labadii waalid oo canuga dhalay bimacruufin si wanaaga wain tacaasartum haddaad isfahmi weydaan oo iskhilaaftaan fasaturdicu lahu ukhraa mid kale ha u nuujisaa ilaahay haddii aad heshiin weydaan oo labadooda heshiin waayaan nafaqadii wixii bay ku heshiin waayeen dee islaan kale oo murdaca u geyso ha kuu nuujisa canuga malaha waagii hore la heli jiray hadda waxaa umaleyn islaan kaleeta canuga aan dhali nuujinaysa ma baleen maleen ya canugu waxay noqonaysaa uun in caano la siiyo miya markaas dee caana caanahaaga iska siiso markaas dee wax kuu nuujiya ma haysatid saad yeelaysa وإن تعاصرتم هدي آد اسخلافتان وذهشين يعني ويدان فسترضع هنوجس له أسقى هنوجس أخرى مثل له هنوجس إسلام كله هنوجس مركا إسلام دنيا عنو جاي لتوجس على الدنيا أن عنو قد هذا مرة أيده عنو قي ويري هاي بأنت ويري هاي ده واجب يكون نقول سوى يده إني عنو قد نوجس هو عنو قاعد يتورط ولا يباتو xaggeeda ah wey lanna canugeeda ayadu way dhashay naaskeeda u baahnaa naas kalena inuu inuu ogolaanin bay u badan tahayba haddii la siiyo xata inay marka canugeedii tuurta maaha waa inay nuujiso ninkana waa inuu ku dhaqaaleeyo intii asaga uu awoodo macruufa waa inuu asaguna sameeyo wanaaggii ku dadaalo oo gabadhii uu siiyo wey liyunfiq duu sacati min sacatihi aayadahan waxay ka hadlayaan oo aayaddan ay ka hadlaysaa nafaqadii iyo biilkii gabadha la siinayay reerka gabadha xaaskaagii aad qabtay caadiga ama haweenkii aad qabtay biilkoodii wey liyunfiq ha bixiyo duu sacatin kii waasacnimada u saaxiibka ahaa ee hantida lahaa min sacatihi ha ka bixiyo nafaqadii waman qudira calayhi risquhu qofkii risqiga lagu ciriiriyana oon xoolo haysanin oo iska faqiirana falyunfiq ha bixiyo mima aataahu allahu ilaahay waxa uu siiye maalka inta awoodiisa ha bixiyo laa yukallifu allaahu nafsan ilaahay naf ma kallifayo ilaa maa aataaha ilaa maa acdaha wuxuu siiye mooyaane markii zawjka ninka la leeyahay biil baa waajib ku ah wixii ilaahay siiyey unbuu ku waajibinaa mooyaane waxaanba la siinin ilaa ilaa qasab ku keen lama odhana inta awoodiisa wix ilaahay siiyey sayajcalu llahu ilaahay wuu u yeelayaa bacda cusrin culays bacdigii yusran fudayd baa ilaahay u yeelay haddii marka hore uu biilku ku adag yahay nafaqadu ay ku dhib badan tahay oo faqiir uu yahay ilaahay yusri buu u furi doonaa ha iska sabro oo wixii awoodiisa ha bixiyo wey ha bixiyo in ilaahay la isu dhiibo ilaahay loo noqdo la aamina la doonayo marka nafaqada sida aimada qaar ay leeyihiin waxaa weeye imaam shaafici uu ka mid yahay ninka xaaladiisa unbaa la fiirin un gabadha xaaladeeda lama fiirinay ninka xaaladiisa unbaa la fiirin oo ninku hadduu qani yahayna yani nimanka xoolaha le reerkooda qadarka ay ku biilaan buu ku biilaya hadduu dhexdhexaad yahayna biilka dhexdhexaadkaa lagu qadaraya hadduu faqiir yahayna kuwa foqoradaa waxay bixiyaan baa waajib ku noqoni gabadha xaaladeeda la fiirin maayo gabadha xaaladeeda way kala dunaanayaano gabadha reerkooda hadduu nin qaniya dhalay hadduu nin madaxa dhalay mid iska yani shaqaalaho xamaalo suuqa ka shaqeeya hadduu dhalay gabadha xaaladeeda lama fiir laanna xaaladee ku nooleed ama reerkooda ku noolaay la fiirin maayo lagu miisaami maayo beelka ninka xaaladiisa lagu miisaamay aimada qaar saasay leeyihin marka waa la qadaraya ninka xaaladiisa lagu qadaraya marxaba aimada qaarna waxay leeyihin maya saas mehe gabadha xaaladeeda in la fiiriya waa in nafteeda tixgelin baa ku jirto oo gabar yani nin madaxa uu dhalay lagala mid dhigi maayo ninkii waardiyaha gabadhiisii oo kale yani isku noolol maysan ahayn isku noolol maysan ahayn taa la iskuma miisaami karee gabadhaas waa in xoogaa noolol yar fiican waa in ninka loo saaro marka uu siiyo wey isagaa meeshuu ka keenaya isagaa yaqaani ilaahay buu la hoosgelaya mi laga rabaa wey tii kalena waxawaa iyadana biilkii wixii munaasab ku ahaa baa la siinaya marka gabadha xaaladeedana waa la fiirinaya iyo nolosha ee gabadha ku nooleed waa la fiirinaya liyunfiq duu sacatin min sacatihi liyunfiqa bixiyo duu sacatin waa sacnimada kii uu saaxiibka ee maalka badnaa min sacatihi ha ka bixiyo waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu allah qofkii risqiga lagu cidhiiriyo waman qudira calayhi risquhu qofkii lagu cidhiiriyo faqiira falyunfiq ha bixiyo mima aataahu allah waxa ilaahay uu siiye laa yukallifu allahu nafsan ilaahay naf ma kallifayo ilaa maa aataaha maa acdaha wuxuu siiye mooyaan ilaahay wuxuu ku siiyey unbuu kugu kalifaya waajib kaaga dhigaya uu kuleeyahay bixi waxuuna ku siinin bixi kuma dhahay leanna maba awooda addoonku sayajcalu llahu ilaahay wuu yeelaya bacda cusrin culays bacdigii yusran baa ilaahay u yeelaya fudayd wey wakaayi min qaryatin catad can amri rabbiha wa rusulih faxaasabnaaha xisaaban shadiida wacadabnaaha cadaaban nukra markii axkaamtii laga soo sheekeeyey dhaqankii yani guri reerka iyo axkaamtii markii laga soo sheekeeyey waxaa ilaahay miisaan loogu soo qaadaya marka qoom yani ilaahay adeecay iyo qoomkii ka tegey yani awaamirta ilaahay oo sharcigii ka leexday wey. وكأي بدنا من قرية قرية وكأي من قرية كم بدنا من قرية قرية عتت عصت عاسسة عن أمر ربها ربي الأمر كيس عاسس وقرية أهل كذي بالوجه قرية أو عاسسة دي لنا وقرية أهل كده جناوي وكأي من قرية كم من قرية قرية بدنا ع- عتت caasisay can amri rabbiha rabbigeed amarkiisii bay caasisay wa rusulihi can amri rusulihi rusushii ilaahay soo diray amarkeedana weydiida oo fa xaasabnaahaa aan xisaabnay xisaaban shadiidan xisaab aada u adag baan xisaabnay wa cadabnaahaa waan cadaabnay cadaaban cadaab cadaabkoo nukran aada u xun wey cadaab adag baan cadaabnay baa ilahay leeyahay. تقديم هي تأخير با كسوغن با للي آيات المفسرين تليهينو وعذبناها عذابا نكرا باصوه الرئيس وعذبناها عذابا نكرا في الدنيا الدنيا دان عذاب أذكر عذابنيو بالقحط إيا والجوع إيا والصيف إيا الدنيا دان كقرم قاجان كورندي أبار بان كورندي عدو بان كسالدي إيا علادو والله لينا يا أمر بالغدقيا أنا يا أمر كلاهي كتري haddana wafi laakhiratina xaasabnaahaa xisaaban shadiidan aakhirana xisaab aada u adag baan xisaabinayo cadaab baan geynay ba ilahay leyna marka waa cadaabnay ba alxam saasay leeyihin mufariinta agtarkoodu oo yani cadabnaahaa cadaaban nukran fi dunya cadaabka adduunyada way markaa waxaasabnaahaa waan xisaabinay aakhira markaan xisaabinayna dee yani dunuubtoodii baa lagu qaaday mar dunuubtoodii lagu qaadayna cadaab bay galeen way waa la halaagay markaas wakaayin بدنا من قرية قرية كم بدنا من قرية قرية عتت عاسسة عن أمر ربها ربي قد أمر كيسية ورسوله رسوش إلهي صادر أمر كود فحسبناها فحاسبناها أن حسابنا حسابا حساب حساب كون شديدا درا وعذبناها أن عذابنا عذابا عذاب عذاب كون نكرا فذا قد وحي النبي سيمركا قرية داس وأهل كذي وبال أمرها أمر كذي عربتي سوي أمر كذا وعصيانكي ciribtiisii ayay markaa dhadhamiye oo cadaaba weyn wa kaana caaqibatu amrihaa amarkeeda ciribtiisa waxay noqotay khusran halaag buu noqday waa la halaagay wey naar bay gashay fadaaqad waxay dhadhamisay qaryadaas waa ehelkeedii wabaala amrihaa amarkeedii ciribtiisii bay dhadhamisay wa kaana caaqibatu amrihaa amarkeeda ciribtiisu wuxuu noqday khusran halaag أعد الله إلهي وأدياري لهم أيقى عذابا عذاب عذابك شديدا آذو آذك فاتقوا الله إلهي كبقى يا أولي الألباب ذاتك عقلك وصاحبك هو الذين أولو الألباب كاسوا واللقى صفين آمنوا إلهي الرمي وذاتك مؤمنين تكوا أولو الألباب كاوي مركا الذين آمنوا وأولو الألباب أولو الألباب كاسوا الذين آمنوا كوا إيمانك اللي يمد واصفه أما وبدل أو فاتقوا الله إلهي كبقى يا أولي الألباب الذين آمنوا فاتقوا الله الذين آمنوا كو إلهي كب رمييو إلهي كبقى مركا بدل يسيف لبدو إن قلنا يانو آه الله إلهي كان لبدو فاتقوا الله إلهي كبقى يا أولي الألباب كو عقلك وصاحبك الذين أولي الألباب كاسوا آمنوا إلهي رميي آه يا رسول كيس رميي قد أنزل الله إلهي وسودجي إليكم حقنا إلهي وحيدين سودجي إليكم أدنك ذكرا با إلهي دين سودجي qur-aan baa ilaahay idiin soo dejiyey rasuulan wa rasuulanna ilaahay wuu idiin soo arsala rasuulan wey rasuulna ilaahay wuu idiin soo diray rasuulkoo yatluu akhrinaya calaykum dushiinna aayaatillaahi ilaahay aayaadkiisa qur-aankaa kudul akhrinay mubayinaatin xaal leeyihiin kuwo cadcad aayaduhu xalaashiiyo xaraamtii idiin kala cadaynaya axkaamtao dhan idiin cadaynaya liyukhrija aladiina maxaa ilaahay aayaadkaas cadcad uu u soo dejiyey oo rasuulkaan u soo diray liyukhrija aladiina kuwii inuu ka bixiyo aamanuu ilaahay iyo nabi rumeeyey wa camiluu saalixaad camal falay min adulumaati mugdiga inuu ilaahay ka saaro mugdiyaasha ila nuuri nuurka ilaahay uu saaro nuuruliimaan wey waman yu'min billaahi ilaahay qofkii rumeeyo ويعمل صالحا عمل وناكسنا سمايو يدخله إلهي وحقرنا يا جنات جنوين تجري أي سعون يسو من تحتها هوستيد الأنهار وبيال أي سعون يا khaalidiina xaalayeen kuwa ku waaraya fiiha fiiga abadan weligood weligood jannadaasay ku jirayaan qad axsana allahu ilaahay wuxuu u wanaajiyey u yeelay lahu qof mankaas waa manka iimaanka iyo camalka saalixa la yimide risqan baa ilaahay u yeelay risqan waa jannada wey ah qad axsana allaahu lahu risqan risqi wanaagsan baa ilaahay u yeelay risqigiisi baa ilaahay wanaajiyey oo risqigiisa ilaahay jannu ka dhigay janna wax ka wanaagsanna ma jiradee qad anzala allahu ilaahay wuu soo dejiyey ilaykum xaggiina dikran ilaykum idinka wey qad anzala allah ilaahay wuu idiin soo dejiyey ilaykum adinka dikran qur-aan baa ilaahay idiin soo dejiyey waa waxyi wey rasuulan baa ilaahay idiin soo diray oo wa arsala rasuulan baa noqonaysaa markaa way ku cadfan tahay dikran qur-aan waxyi baa ilaahay idiin soo dejiyey rasuulan rasuulna ilaahay baa idiin soo diray rasuulna wuu idiin soo diray آه، رسولنا وإذن صدر كهو تفسير تفسير لبعض وحوي ذكر أنت رسولا بلغ بدليا وذكرا بالرسول كالوجه قد أنزل الله إليكم إلهي وحو إذن صدجي ذكرا با إلهي إذن صدجي رسولا با إلهي إذن صدجي رسول با إلهي إذن صدري لأن رسولك ذكر إيسا سرعي رسول يعني وناكسن أيا إلهي دين صادرة تفسير صدح هذا حوي ذكرك وشرفه قد أنزل الله إلهي وحسود جي إليكم إذنك ذكرا شرف با إلهي دين صادرة آه. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون آه. marka kitaab dikrigiinu ku sugan yahay sharaftiinu ay ku jirta wey sharaf baan ilaahay yaan idiin soo dejinay baa ilaahay leeyahy oo markii ilaahay ummaddan uu kitaab usoo dejiyey rasuulna usoo diray ilaahay sharaf buu siiye wey ilaahay sharaf buu siiye ugu fadilay marka sharaf baan idiin soo dejinay wey anzalnaa ilaykum dikran sharaf baan idiin soo dejinay rasuulan baan idiin soo dirnay rasuulkoo yatluu akrinaya calaykum dushiina aayaatillaahi ilaahay aayaadkiisa ku dul akrinay mubayinaatin xaalayeen kuwa cadcad aayadahaas liyukrija aladiina kuwii inuu ka saaro aamanuu ilaah iyo nabiga rumeeyey wa camiluu saalixaat acmaasha wan wanaagsanna sameeyey wa camiluu camal falay asaalixaat acmaasha wan wanaagsan oo iimaan iyo camal saalixay la yimaadeen min adulumaati inuu ilaahay ka saaro waa shirkigii iyo macaasidii mugdigoodii inuu ilaahay ka saaro ila nuuri nuurka inuu ilaahay u saaro nuuru liimaan iyo wadaaca waman yu'min billaahi ilaahay qofkii rumeeyo wayacmal sameeyo camal falo saalixan camal wanaagsan yudkhilhu ilaahay wuxuu gelinayaa jannaatin jannooyin tajri ay soconayso min taxtiha hoosteedu alanhaar webiyaal ay soconayaan oo jannada yacni saraheeda iyo geedaheeda waxaa hoostooda soconaya webiyaal webi biyaa iyo webi caana iyo webi malaba iyo webi khamraa ayaa sidaa jannada u dhex socda wey webiyaasha ilaahay fii suurati maxamed uu ku sheegay tajri min taxtiha alanhaar khaalidiina xaalayihiin kuwa ku waarayo fiihaa jannada abadan weligood bay ku jirayaan qad axsana allaahu lahu risqaa ilaahay risqi wanaagsan buu siiyey oo ku irsaaqay risqigoodii ilaahay wuu wanaajiyey nasiib wanaagsan baa ilaahay u yeelayo nasiibkoodii iyo risqigoodii ilaahay wuxuu ka dhigay janno wey allaahu aladii khalaqa sabca samaawaatin wa min alardi midlahun allaahu allaha macbuudu xaqa aladii macbuudkii weeye khalaqa abuuray sabca samaawaat toddoba samaa ilaahay abuuray wa min alardi ardooyinkiina midlahunna u ka yeelay toddoba ardaa ilaahay ka dhigay yatanazalu lamru amarka ayaa soo degaya beynahunna dhexdooda samaawaadkaa toddobada ah iyo ardooyinkaa toddobada ah amarka ilaahay baa ku soconaya amarka ilaahay maa araadahu waqadaah amarku ilaahay doonay yaa ku soconaya samaka samaawaadka toddobada ah samo kasta jurmigeeda shan boqol oo sanaa lagu dhex soconaya maa bayna samaa ila samaana shan boqol oo sano wey samada dhexdeedana intii shan boqol oo sano lagu la eg tahay labada sano inta udhexaysana shan boqol oo sana lagu soconaya ardooyinkuna waa toddobo ardo kasta intaasay la eg tahay ardadan iyo ardadan inta udhaxaysana waa shan boqol oo sano isu jiraan laba sama dhexdooda iyo laba arda dhexdooda mid kastaba makhluuq baa ku nool makhluuqan hadda inta ku nool siay u kala duwan yihiin makhluuq saasoo kaletaas ardo iyo kasta iyo ardo kale dhexdeedana makhluuq noocaasa ku nool sama kastida yaa ku nool ilaahay baa maamulaya waxaas oo dhan baa maamulaya subxaana wa tacaala amarkiisaa ku soconaya Ah, wuxuu doonaa ku soconaya wuxuu doonuu ku abuuraya makhluuqiisaa kala dugan asagaa irsaaqayo asagaa xisaabinayo asagaa dilayo asagaa noolaynayo ilaahay amarkiisaa ku soconayo Ah. allahu ilaahay alladii macbuuda xaqi weeye khalaqa abuuray sabca samaawaat sabca samaawaatin dibaaqan baa ilaahay fii suurati lmulk toddoba samo oo iskor saaran wey sabca samaawaatin yaa ilaahay abuuray khalaqa wuxuu abuuray sabca samaawaat wa min alardi ardooyinkiina milahuna buu ilaahay ka yeelay samaawaadkaasoo kaleo ilaahay ka dhigayo waa toddoba ardo ayaguna oo iskor saaran oo kala hooseeyo yatanazalu lamru amarkiibaa soo degayo baynahuna dhexdooda yacni waxa ilaahay uu doonaa ku soconay yakhluqu maa yashaa wey wuxuu doonuu ilaahay abuuraya Ah, yuxyi wa yumiid Ah, ilaahay baa wax dilaya wax noolaynaya يرزق إلهي با وحي رزاقي هكذا لتعلموا إناد أغاتان محا إلهي إذن كوشيغيا لتعلموا إناد أغاتان أن الله إلهي على كل شيء شيء كستبقى قدير إنه أول وأن الله إلهي قد أحاط إنه كوبي بكل شيء شيء لأركب علما بكوكو يعني أود إلهي با ليدين شيغيا qofku markaa awoodda ilaahay markuu garto tawakul cala allah ilaahay buu tala saaranaya wuu aaminayaa ilaahay buu ku kalsoonaanaya Ah, makhluuqa intaa la eg iyo xadda intaa la eg allaha abuuray ee maamulayo miyuu- miyuu kugu filnaan waayaya maye asagaa ku maamulayo qabladiisaad ku jirtaa adoon jirin buu ku abuuray isagaa ku irsaaqayo marka ku kalsoono way asaga raac wuxuu ku amray raac litaclamuu inaad ogaataan ana allaha ilaahay calaa kulli shayin shay kasta qadiirun inuu awoodo wa ana allaha ilaahay qad axaada wuu koobay bikulli shayin shay la arkaba cilman buu ku koobay cilmigiisa wax ka baxayaa ilaahay ma jiro Ah, cilmiga ilaahay wax ka baxaya ma jiro meel kastoo qofku uu ku sugan yahay iyo makaan kastoo uu joogo sidiisuu ilaahay ku ogyahay asagaana ku irsaaqayo ilaahay baa ku irsaaqayo subxaanahu wa tacaala wey وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله أعلم